waxaa laga baran karayaa in soomaalidu ay isdifaaci karayso haddii dowlad goboleed ka tirsan soomaaliya intii al-shabaab ay weeraraan oo iminka iska caabiyeen qaarna soo xirxireen weli maxkamad ay saareen taamicneedu waxa weeyaan in soomaalidu haddii taageerada loo banya ay caalamka ka hesho ay nimankan ka adkaan karayaan laakiin mushkilada meeshay ka taaganta waxa weeyaan labaatan iyo afar sana ugu dambeeyay dalkan markuu markuu duunsanaa inta badan waddamada galbeedka waxay xoogga sareen laba shay marka arrimaha soomaaliya ay ka hadlayaan waxaa loo yaqaana argagixisada iyo burcadbadeedka keliya marka waxay hilmaameen in argagixisada iyo burcadbadeedku la dagaalami karayaan ciidanka soomaaliyeed awoodiisa la dhiso puntland oo ah yana gobol ka tirsan soomaaliya u isdifaacay oo markaa runtii uu ka adkaaday al-shabaab marka cabdiwahaab ma is leedahay soomaalida haddii ay daacadnimo jirto waa ay ka adkaan karaan kooxaha dalka ka jira soomaaliya oo midoodo soomaaliya oo isu tanaasusho soomaaliya oo micnaha midaysa ciidankeeda waxay ka bixin karayaan al-shabaab sida ugu dhaqsaha badan dadka soomaaliyeed waxaa maanta ka baqa waxay tahay in loo dhisa ciidan saxa awood u leh oo karti u leh oo markaa bixin karaya al-shabaab maartay caalamku wuxuu ka seexday indhaha iska tiray awoodda dadka soomaaliya ay leeyihiin marka ma is leedahay adduunka iyo gaar ahaanba hay-adaha soomaaliya taageera wax ay hadda ogaanayaan in soomaalida ay iyaga wax qabsan karaan haddii la taageero haddii maanta ciidanka soomaalida ah ee dhisan la siin lahaa boqol kiiba labaatan ilaa soddon inta ku baxda amisom waxaan anigu aaminsanahay inay ka adkaan lahaayeen nimankan yararka ee dagaalamaya jihaadoonka ee haba yaraatee wax fishil aan lahayn laakiin mushkilada meesha taala waxa weeyaan caalamkii diyaar ma u yahay soomaaliya inuu difaaca caalamka diyaar ma u yahay dadka soomaaliyed inuu ka taageero ciidanka somalia in la dhiso arrimaha somalia dhacad laga noqdo xoog lagu bixiyo dhaqaalo lagu bixiyo qalab lagu bixiyo in la qalabeeyo ciidanka soomaaliyeed si marka ay u hantaan kala dambeynta iyo sharciga waddanka maarta sida aad sheegtay caalamka dhaqaalo badan ayuu ku bixiyaa ciidamada amisom marka ay arkaan in maamul goboleed soomaaliya ka dhisan uu iskii isku difaacay maxaa la gudboon ciidamadan amison hadda jooga runtii hadda waxaa mooda dalka inay colays ku hayaan maxaa yeelay goobihii ay deganeen hadda ayaa looga gelayaa leego waxay ka dhac waad ogeyd yani janaal waxay ka dhac waad ogeyd xataa waxay ugu dambeeya ka dhacay ceel cadda waad garanaysa marka waxaa waaye caalam qaabkay soomaaliya u wajahay inay bedelaan waaye ciidamadan micnaha dhisan ee hadda yani puntland ka dagaalamaya ama galmudug jooga ama dowladda dhexe joogo in la midayo si markaa markaa igu adkaadaan nimankani waxaa kaloo inta xusid mudan yani ciidamadan shisheeye dalka jooga weligood dalka ma joogayaan war ciidan shisheeye ah ciidan ku noqon maaya dadka soomaaliya waxaa ilinta ka tiri karayo ciidan soomaaliyeed oo qaran oo oo midaysan oo caalamka u taageerayo oo laga qaaday mena cunuqabataynta hadda saaran hadda waxaa loo koriyaa keliya qolyaha yarka inay ku dagaalamaan laakiin in loo fasaxa hubka weysataangeeda helikobterada iyo wixii lamada marka in loo fasaxa si markaa amniga waddanka ay u hantaan waxaadna ogaataa soomaaliya oo midaysan oo ciidan xoogla leh waxay qayb ka noqonaysaa ammaanka gobolka ay qayb ka noqonaysaa soomaaliya oo kala gogo-an soomaaliya meenaha oo la kala qaqabshay waxay qayb ka noqonayaa ammaan darada caalamka taagan cabdiwahaab dad ayaa qaba in arrinta puntland ka jirta ay tahay mid laga badbadiyey oo ragga halkaa ka dagaalamaya shabaabba aysan ahayn sababtoo ah weli kama aysan hadlin arrintaasi ka waran ama shabaab ha noqdaan amigayna noqonin waxaa cad inay puntland micnaha difaacday amnigood amniga wadankii waradka iyo ilo far badan laga helayo nimankan al-shabaab bay ahaayeen oo waxay doonayeen inay khalkhal geliyaan gobolka micnaha puntland xasiloonida ay ka jirto marka haddii dadka soomaaliya ay taa garteen yacni waxa weeyaan waa tallaaba hore loo qaadi karayo